Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaa sheegay in saddex kun oo gabdho ah la siin doono tababaro macallinimo iyo caafimaad. Gabdhaha la siin doono tababarkan ayuu wasiirku ku sheegay inay yihiin kuwa ka soo gudbay imtixaankii shahaadiga ah ee dugsiga sare ee dalka.
waxaa kaleeto marka imtixaanka la soo dejiyo usbuuca soo socdo haddii ilaahay yidhaahdo oo aan u dabaaldegno guusha imtixaanka oo aynu faraxno waxaa ku soo xigi doona in gabdhaha soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin kuwaan iman fadhi iyo kuwa gobollada dalka joogo gabdhaha in scholarship la siiyo saddex kun saddex kun oo gabdhaha gabdhaha bas waaya dhegaysta ha wiilasha saddex kun oo gabdhaha ayaa waxaa la siinayaa scholarship la xidhiidha tababarka macallinimada iyo tababarka caafimaad waa la soo dhejinayaa waa dalbanaysaa waxaa lagu siinayaa hadba darajadaada intay tahay iyo imtixaanka lagaa qaado hadba wixii aad ka hesho marka waxba kuuma talayo whatsapp gruubka qabiilka iyo hebelow iyo saar iyo waxba kuuma talayo meeshaasaan rabnaa inaan isla wada aadna dhammaanteen inaan dalkeenna ka saaro faqriga inaan dalkeenna ka saaro colaadda inaan dalkeenna ka saaro dib u dhaca inaan ka saaro Gabdhaha Soomaaliyeed oo sanadihii ugu dambeeyay ku soo badanayay goobaha waxbarashada ayaan helin fursado shaqo oo ku filan.